okay bismi illaahi raxmaani raxiim dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay ka xun tahay oo ka digaysaa in colaad laga dhex huriyo dadka walaalaha ah ee wada degaa gobolka mudug iyo magaalada gaalkacyo dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa madaxweynayaasha labada maamul ee puntland iyo galmudug wasiirada salaadiinta iyo waxgaradka degaanka inay joojiyaan wax kasta oo sii hurin kara xaaladda colaadeed ee halkaa ka jirta dowladda soomaaliya waxay ku dadaalaysaa wixii karaankeeda ah inay ka hor tagto wax kasta oo keeni kara colaad inay dadka walaalaha gaadho oo kala dhex gasho oo ku dadaasho in nabadda halkaa taalla iyo dadka walaalaha ah ee wada degan magaalada gaalkacyo iyo gagaarkeedu inay ku noolaadaan si nabada oo walaaltinimo ah waxaa la farayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waxay faraysaa anoo ku hadlaya magaca ra-iisul wasaaraha inay geeyaan magaalada gaalkacyo wixii ciidan ah ay u heli karaan ee awood u leh inuu kala dhex galo damiyo colaada ka jirta magaalada gaalkacyo iyo agaarkeeda sidoo kale dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa waxgaradka soomaaliyeed sida salaadiinta culimo awdiinka mas-uuliyiinta xilkay doonaan iyo mas-uuliyadday doonaan ha hayeen maanta soomaaliya ama meel kamid ihi in dadka soomaaliyed dhiigooda la ysku daadiyo waa dembi inay kala dhex galaan dadka walaalaha qof kasta oo xasaladaas ku dara ereyo sii hurin kara colaada dowladda soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ku jiraan ururada xuquuqda bini aadamka u dooda way noodgaraynayaan waana lala xisaabtamaya waxaanu ugu baaqaynaa sidaan hore u sheegay madaxweynayaasha labada maamul waxgaradka salaadiinta saraakiisha iyo dhammaan dadka waxgaradka ah ee degaankaa degan iyo intii kale ee wax ka gasha inay nabadaas nabadda dadka walaalaha halkaa wada degan nabad ku wada noolaadaan waxaanu ka codsanaynaa dowlad ahaan inay farageliyaan arrintaas intaanan gacanta ka bixin intaan qof walaala oo soomaaliyeed aanu ku dhiman ama ku dhaawacmin ayaanu ugu baaqaynaa waxaanan leenahay mas-uuliyadda koowaad waxaa qaadaya maamulada puntland iyo galmudug madaxweynayaashooda iyo golaha wasiirada xukuumadda iyo taliyayaashooda ciidamada waa in dagaalkaa la joojiyaa waa inaan ummadda soomaaliyeed inta loo dhiso qabiilo isteedo qabiil bayskoodu yahay haddana inaan laysugu adeegsan oo laysku dilinin inaan dhalinyarta soomaaliyeed ee dhibaataysan duruuf ahaan nololada ku nool iyo dadka soomaaliyeed ee nolosha la hirdamaya inaan inaan khatar kale oo amni oo aan loo baahnayn waxna ugu soo kordhayn cidna inaan la gelin waa mahadsantiin